wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guryeenta dowladda jubbaland ayaa kulan muhiima la qaatay mas-uuliyiin ka socotay hay-adda unisef iyo hay-adda w f b kulanka ayaa diiradda lagu saarayay kor u qaadidda kaabayaasha adeegyada ay bixiyaan iyo sidii la yskaga kaashan lahaa kor u qaadidda iyo dabagalka adeegyada hay-aduhu bixiyaan si hufan u gaarto dadkii loo qoondeeyey haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guryeenta dowladda jubbaland ayaa ka warbixiyey ajandaha kulanka shir la yeelanay qaar ka mid ah madaxda hay-adaha u n-ka ee ka howlgala deegaanada jubbaland oo fadhigooda uu yahay xarunta caasimada dowladda jubbaland ee kismaayo kulankan wuxuu ku saabsanaa inaan kala hadalnaa saaxiibada hay-adaha qaramada midoobey sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahiyaha ka jiro arrimaha dadka nugul iyo barakacyaasha kuwaasoo aad ugu soo barakacay ayaamihii u dambeeyey caasimadda iyo nawaxigeeda wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guryeynta jubbaland iyadoo ka duuleysa waajibeedkeeda shaqa hirgelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhismaha iyo sidoo kale si dadka soo barakacay ay saameeyeen isbeddelka cimilada inay helaan guryo xal waara ah arrimahaas ayaan kala hadalnay waxaan saaxiibada hor dhignay siyaasadda wasaaradda iyo shuruucda kale u degsan kuwaasoo loogu talagalay in lagu horumariyo dibudejinta iyo guriyeynta dadka barakacyaasha ah waxaan rajaynaynaa in saaxiibada dhammaan ay ku shaqeeyaan habraacyada wasaaradda u dejisay kuwaasoo xeer nidaaminaya dhammaan dhismaya dhismayaasha kaabayaasha danta guud sidoo kale waxaan la wadaagnay wasaaradaha iyo dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda jubbaland inay u hoggaansamaan lana jaan qaadaan habraaca iyo shuruucda wasaaradda ay soo saartay kuwaasoo dhammaantood aan wasaaradaha u dirnay waxaan rabnaa si loo hirgeliyo mashaariic wax ku ool ah